bathrooms. I'm Nikki Strong. This is VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com ramadaan wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha abriilna waa sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah caruur danyara oo ku dhaqan deegaanka carmo ee puntland oo lagu taageeray dharka ciidda si ay bulshada kale ula qaybsadaan maalmaha farxadda ilaa tiradooda waxay gaaraysaa shan boqol oo ilmay waxaa laga yaabaa shantaa boqol oo ilmay dee sannad walbana way sii kordhayaan waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin goobo caafimaad waxay u baahan yihiin goobo waxbarasho runtii inta ka qayb qaadato aad baanu ugu mahadcelinayn waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaraha oo bulshada ku wacyigeliya dhinaca internetka si loo caawiyo bulshada qaybaheeda caawimaadda u baahan sidoo kale kaalimihii qasiidooyinka iyo ciyaarihii ayaad ku maqli doontaan barnaamijka marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dhawaaqa qaraxyo iyo iska horimaadyo xooggan ayaa weli laga maqlayaa magaalada khartuum ee caasimadda suudaan inkastoo lagu dhawaaqay xabajoojin bani aadamnimo oo socon doonta muddo saacadood ah hogaamiyaasha gobolka ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen una soo afjari lahaayeen dagaalka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada taageerada degdega ah sidoo kale midooda africa ayaa rajeynaya in xabajoojin kasta oo ay fursad u noqoto madaxda jabuuti kenya iyo koonfurta suudaan inay halkaasi tagaan oo ay bilaabaan dhexdhexaadin labada dhinac ah ee colaadu ay u dhexayso iyadoo dadaalada dhexdhexaadinta caalamiga ah ay ku guuldaraysteen ilaa iyo hadda iyadoo laga cabsi qabo in dalkaasi uu galo xaalad halisa ayaa jabaan waxay ku dhawaaqday inay bilowday diyaarinta tallaabooyin laga maarmaan u ah in dhammaan muwaadiniinteeda laga soo daadgureeyo dalka suudaan nawaaxiga madaxtooyada iyo taliska ciidamada ee bariga khartuum ayaa waxaa ka dhacay iska hor imaadyada loo adeegsaday hubka culculus ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ayaa ku heshiiyey goor dambe oo maanta xabajoojin saaca kadib afar maalmood oo dagaalo qaraari ay ka socdeen magaalada caasimada ee khartuum iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala shabakada wararka ee fox news ayaa aqbashay inay bixiso lacag gaaraysa toddoba boqol sideetan iyo toddoba iyo bar milyan talaadadii kadib markii kiis sumcad dil ah ay ku soo ogtay shirkadda tiknolojiyadda codbixinta ee dominion taasoo ku eedeysay fox inay si bareer ah u baahisay been abuur ka dhanaxa mashiinadeeda loo isticmaalay doorashadii maraykanka labadii kun iyo labaatanka heshiiska lagu soo afjaraya kiiskan ayaa ka fogaaday waxa ay khubarada intooda badani ku sheegeen inay noqon lahayd maxkamadeyn dhaawac u geysan lahayd warbaahinta focus taasoo milkiilaheeda robert mardok lagu qasbi lahaa inuu ka markhaati furo maxkamadda horteeda garsoore eric davis oo ku dhawaaqay heshiiskan daqiiqadii ugu dambeysay kadib markii loo xulay kiiskan laba iyo toban xeer beegti ah iyadoo maxkamadda sare ee delaware ay diyaar u ahayd inay dhagaysato dooda furitaanka kiiskan dacwadda fox news ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inuu dhammaaday khilaafka kiiskan maamulaha guud ee dominion john palos ayaa saxaafadda ugu sheegay bannaanka maxkamadda in fox ay qiratay inay been ka sheegtay dominion taasoo waxyeelo weyn u geysatay shirkadda shaqaalaha iyo weliba macaamiisha warbaahinta maraykanka ayaa ku waramaysa in heshiiskani uusan uga baahnayn wariyayaasha fox inay raaligelin hawada u marinayaan ama ay qirtaan inay been abuur sheegeen dominion ayaa fox news ku soo ogtay sumcad dilis gaaraysa hal dhibic lix bilyan bishii march labadii kun iyo koo iyo labaatanka iyagoo ku eedeeyey inay kor u qaaday sheegashada aan sal iyo raadka lahayn ee donald trump ee ahayd in mashiinadooda loo adeegsaday in lagu shubto doorashadii madaxtinimada ee uu ku adkaaday joe biden madaxweynaha hadda xilka haya ee maraykanka halkaad nagala socotaana waa v o a washington iyadoo ay nagu soo feel- fool leedahay maalmaha farxadda ee ciidulfitriga ayaa waxaa jira bulsho aanan awoodin in ilmahooda ay ciidsiiyaan maalmahan ha yeeshee waxaa jira dad isxilqaamay oo taakuleeya dadka taagta daran magaalada carma ee puntland waxaa dharka ciidda loo qeybiye caruur boqolaal gaaraysa sida uu warbixintan ku faahfaahinaya waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf in kun iyo shan boqol oo carruura oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa fursad u helay mashruuca ciidsiinta agoonta iyo weliba kuwa danta yar ee aan waalidkood awoodin inay ciidda ilmahooda u gadaan si farxadda ee maalintaasi ay ula dareemaan kuwa kale lacagta lagu ciidsiiyey ilmahaasi waxaa iska kaashaday bulshada degmada carmo qaybahooda kala duwan iyadoo sidoo kalena ay qayb ka tahay mu'asasada alminhaaj faraceeda magaalada carmo ee gobolka bari cabdiraxmaan aw ciise oo ku hadlayay magaca mu'asasada alminhaaj ayaa sheegay in sanad walba xilligan marka ay soo dhowaato maalinta ciidda in la ciidsiiyo carruur isugu jidha agoon si maalintaasi farxadda ay ula qaybsadaan bulshada kale kaasoo ah ciidsiinta iyo ka farxinta carruurta agoonta ah ee ku nool degmada tancarmo kuwaasoo la soo ciidsiinayey ama laga soo farxinayey ee, muddo saddex iyo toban sano ah oo sannadkaani ku jiro intii barnaamijkaas intii la soo waday waxaa ka faa'iidaystay saan horayba u sheegnay ilaa iyo lix kun oo agoon intii la soo waday Ee, bish maantay ama ramadaankan waxaa jooga saakay ee, agoon ku dhow ilaa afar boqol oo agoon oo la rabo in la ciidsiiyo Ee, waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan walaalihii ka qayb qaatay ciidsiinta agoonta oo maalkooda ku bixiyey dhaqaalahooda ku bixiyey si gaara waxaan ugu ducaynaynaa kuwii kowii saddex iyo tobankaa sano soo waday ee sannadna aan ka baaqan waxaan u ducaynaynaa kuwii ka qayb qaadan jiray ee iyagu geeriyooday ee tii alla u timi ee dhintay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu qabriga u waasiciyo naxariis jannada uu siiyo kuwa nool ee joogan waxaan ilaahay uga baryaynaa maalka inuu barakeeyo cimriga u barakeeyo carruurtana u barakeeyo runtii camalkan waa camal khayr waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa walaalaha dhammaan meel kastoo ay joogaan in laga warhayo agoonta iyo ciidsiintooda sidoo kale inaan lagu ekaanin mashruuca ciidsiinta keliya sheekh maxamed salaad cismaan oo ka mid a culamaa udiinka puntland ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la gacan qabto kuwa aan haysan fursadaha dhaqaale si ubadkooda ay ula qaybsadaan maalinta farxadda waxaan ku baaqaynaa dadka muxsiniinta ah dadka khayrka qaba dadka khayrka jecel ee jooga dunida daafaheeda inta codka iyaga maqlaysa muuqaalka iyagana arkaysa inay hawshaa ka qayb qaataan agoontaas ilaahay subxaana wa tacaala baa aabbahood ka qaaday mid kastaaba oo innagayna ka midina maalin buu tegi doonaa wuxuuna ka tegi doonaa agoon sidaa daraaddeed inaynu maanta ku xisaabtanno oo aynugu hormarsanno si innagana ilaahay subxaana wa tacaala kuweennayna ka dammeeyey inagu xifdiyo mashruucan waxaa dhaqaalihiisa bixiyey dad muxsiniinah oo reer carmo u badan ayaa dhaqaalihiisa bixiyey dhinaca kale qaar ka mida waalidiinta oo ka hadlay goobta maanta lagu qaybinayey lacagta ciidsiinta si ubadkaasi dhar loogu iibiyo ayaa sheegay in dhallinyaradan ay u baahan yihiin waxbarasho si ay qayb uga noqdaan fursadaha waxbarasho kuwa helay in muxuu ahaa agoontaasi sannad walba la ciidsiinayo in loogu daro ama loo raaciyo sidii waxbarasho markaasi ay u heli lahaayeen oo xagga maadiga iyo xagga muxuu ahaa diinigaba Ee, runtii ka waalidahaan aad baan ugu faraxsannahay ilaa tiradooda waxay gaaraysaa shan boqol oo ilmay waxaa laga yaabaa shantaa boqol oo ilmay dee sannad walbana way sii kordhayaan waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin goobo caafimaad waxay u baahan yihiin goobo waxbarasho runtii een, inta ka qayb qaadatay iyo inta ciidsiisay iyo inta maaragtay arrintan gudday aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allaha idinku daro wax ka khayr badanna allaha idinku bedelo Ee, waxaan ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ah ee deeqda jecel ee daryeelka danyarta iyo agoomaha iyo masaakiinta jecel agoomahan intaan xadadkoodu leegyahay ee maalin walba kordhaya waxaa laga yaabaa shantaa boqol ee ilmay ee maanta halkaa joogta laba boqol oo ka mida in ay awoodi kadho waxbarashada ama goobaha caafimaad markii ay xanuunsadaan isku soo wada duuba rabadaan kasta dhammaadkeeda xilliga ay ciidda soo dhowaato waxaa laga farxiyaa oo la iidsiiyaa agoon iyo weliba kuwa danyar kuwaasoo ku sugan magaalooyinka kala duwan iyadoo sanadkanna la ciidsiinayo boqolaal carruur ah si farxadda ay ula dareemaan dadka kale yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan markana qasiidooyinkii bisha ramadaan cawaala aadan iyo qasaaidkaasi aanu intaasi kaga gudubno markana beledweyne wiil dhallinyaro ah oo ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bulshada ku wacyigeliya dhinaca online-ka isagoo taageero u raadiya dadka taagta daran ee gargaarka u baahan wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa la kulmay warbixintan ayuuna nooga diyaariyay shaafici cabdikariin cadow oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa baraha bulshada gaar ahaan aaladda facebooka u isticmaala caawinta dadka danyarta ah isaga oo soo bandhiga qoraallo iyo muuqaallo muujinaya duruufaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah dad muxsiniin ah oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa inta badan kasoo jawaaba codsiga dadka danyarta ah ee baraha bulshada lagu soo bandhigo iyagoo lacago ay iska soo ururiyaan usoo dira shaafici cabdikariin cadow oo dadka danyarta ah sii gaarsiiya deeqaha ay usoo wakiisheen dadka soomaaliyeed shaafici ayaa waxa uu ka waramayaa sida uu kusoo bandhigo duruufaha dadka danyarta ah isagoo dhallinyarada kale ee soomaaliyeedna ugu baaqay in ay ku daydaan hawsha uu u hayo bulshada magaalada beledweyne inteeda badan waxaan aad maxaarada uga hadlaa baahiyaha dadka danyarta ah sababtoo ah anigu waxaan ahay mid ka mid ah dhallinyarada gobolka weliba haddana waxaan sii ahay guddoomiye urur marka dhalinyaro ahaan runtii waxaan u isticmaalaa boqolkiiba sagaashan iyo shan social media koonada aan ku leeyahay inaan ku caawiyo dadka danyarta ah baahiyooda aan u tago baahiyooda aan markaan kasoo hadlo ama baahiyooda aan soo arko kala soo qoro kabacdi aan social media ku gudbiyo si dadka muxsiniinta ee waxbacsanaya dadkaasi u caawiyaan haddaba sidee qoraalada iyo muuqaalada uu shaafici baraha bulshada kusoo bandhigo ay uga soo jawaabaan dadka gudaha dalka iyo dibaddiisa ku maqan marka ay arkaan duruufaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee magaalada ku sugan waa kan shaafici oo ka jawaabaya su-aashaasi waxay sameeyaan dadka inta badan hadda waxaan aragnaa markii aan muuqaalada gudbinoo kale waxaa jira dad muxsiniina oo dhallinyaro isku xiran ah oo inta badan markii lala wadaago muuqaalada ama qoraaladaasoo kale isla markiiba kasoo jawaabo marka waxaa jiraan dhalinyaro badan oo runtii dalka gudihiisii dibadaba jira ee mar weliba u taagan waxyaabahaasoo kale markii aan usoo gudbino inay isla markiiba jawaab ka celiyaan oo ay markaas dadkii caawiyaan runtii ayakana waa uga mahad celinaynaa waxaanan jeclaan lahayn ama ku maxaarahdaa u sheegaynaa dad kale muxsiniinta aw haysto inay mar weliba dadkaas danyartaa maadaama ayakaysan guryahooda ugu tegi karin inaan baahidii usoo gudbino kabacdi ayakana ay caawiyaan shaafici ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed in ay caawiyaan walaalahooda ku dhibaataysan gudaha dalka maadaama isgaarsiinta casriga ah ay fududaysay in si dhaqso ahba loo ogaado baaxadda dhibaatada iyo dadka aadka u nugul waa maadsantahay dhalinyarada intooda badan runtii caawinaadda way uga jiraan qeybaha sida gobolada qaar aan ka aragno degmooyinka qaar aan ka aragno xitaa gobolka hiiraan ama beledweyne aan ka aragna qaarkood dhalinyara wax caawinayo marka waxaa ugu baaqi lahaa dhalinyarada gobolka iyo guud ahaan dhalinyaradana daawanayso amana dhegeysanayso inay caawiyaan qof waliba qofkii uu caawin kara ama uu ka tabaron yahay inuu maanta caawiyo sababtoo ah waxaa jira baahiyo badan ee ka jira dalka runtii maanta haddii a qof aad caawisid ilaahay adigana ku caawin doonaa maanta qof adiga kuu baahan inaa caawisaane run ahaantii waxay ku tahay inaa ijra ku heleysid adigana sumcad iyo sharaf iyo kalaaman ay ku tahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal ramadaan wanaagsan markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada inta ciyaaraha horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga wareegiisa siddeed oo habeenkii xalay ahaa kulamada qaarkood la ciyaaray ayaa kulamadii la ciyaaray lagu kala baxay oo kooxaha kubadda cagta ac milan iyo real madrid ayaa ciyaaraha semifinalka u soo gudbay kooxda kubadda cagta ac milan oo booqanaysay gegida diego armanda maradon ee kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa se barbaro hal iyo hal ah gashay inkastoo kooxda kubadda cagta ee naaboli oo xilli ciyaareedkan loo saadaalinayay inay meel wanaagsan garayso aanay sidaasi natiijadu noqonin oo kooxda kubadda cagta ac milan lugtii hore hal gool iyo waxba ay ku soo baxday isugeynna laba gool iyo hal ay haatan ciyaaraha semifinalka ugu soo gudubtay inkastoo ciyaaryahan olivier juru uu qaybtii hore ciyaarta kooxdiisa rigoore ka khasaariyey haddana isla isagii ayaa kubad u dhaliyey kubaddaasi oo keentay guusha ay kooxda kubadda cagta ac milan wareega kale ugu soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee napoli ciyaaryahanka revaskhaliya ayaa rigoore loo dhigay ka khasaariyey laakiin osimen ayaa sagaashankii daqiiqa ciyaartu markii ay dhaaftay goolka barbaraha u keenay kooxda kubadda cagta ee napoli laakiin taasi waxba uma aanay suuro gelin kooxda kubadda cagta ee napoli ac milan ayaa khibraddeeda adeegsatay sidaasina ku soo baxday inkastoo xilli ciyaareedkan ac milan laga wanaagsanaa marka la eego horyaalka wadanka talyaaniga laakiin ciyaaraha champions leagu sidaasi ma noqdaan oo inta badan kooxuhu khibrad ayay ku guuleystaan kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa chelsea laba gool iyo waxba gegida stamford bridge ku dhabaxday kooxda kubadda cagta ee real madrid labada goolba ciyaaryahan rodrigo wiilka yar ee reer brazil ayaa u dhaliyey isugeyn labada lugoodba kooxda kubadda cagta ee real madrid afar gool iyo waxba ayay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee chelsea uu xilli ciyaareedkan laylinayo macalinkii saddexaad frank lambard ayaan ilaa ay hadda afartii kulan ee uu kooxda layliyey midna guulaysaneyn dhammaantoodna waa laga wada badiyey laakiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa soo dhoweeyey guusha kooxdooda waxaana ay badankood rumaysan yihiin in ay mar kale horyaalkan ku guulaysan karaan marba haddii ay ciyaaraha semifinalka usoo baxeen cabdirasaaq kaariye waa mid ka mid a taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee real madrid oo iyagu rajada weyn sanadkan qaba cabdirasaaq kulankii xalay waa daawatay markaad aragtay sida ay kooxdiinu u ciyaartay iyo ciyaaraha semifinalka uu usoo gudubtay raje intee leeg ayaad ka qabtaan inaad ciyaaraha semifinalka dhaafi kartaan
aad iyo aad umahadsantaha mascade runtii labadii kulan ay kooxda real madrid la ciyaartay kooxda chelsea waxaa soo muuqatay amaba la arki karay dardarta niyad samida iyo loolanka kooxda real madrid ay mar kale ku rabto inay ku guuleysato champions leaga runtii in ay chelsea oo xilligan aad koob ugu baahan in real madrid laba kulan oo isku xigta ay labi eber labada ciyaar kastaba ay labi eber uga badiso waxay fursad iyo maaragtay niyadda kooxda real madrid ayay kor usii qaadaysaa waxaan ku kalsoonahay in maaragtay kooxda real madrid mar haddaa xilligaan oo kale aan imaano waxa waaye farteena cid istaagi karta ma lahan waan ku guuleysan doonaa champions leaga waa gartay laakiin laakiin cabdisaaqu markaad eegto ciyaaraha champions leaga dabcan way adag yihiin inkastoo real madrid la tilmaamo kooxaha ugu khibradda wanaagsan inay ka mid tahay laakiin waxaad la ciyaaraysaan ciyaaraha semifinalka amaba la oran karaa wadada ugu adag adinka ayaa haye manchester city iyo bayer munich ayaad isku aadaysaan ciddii soo guuleysata ma is leedahay marka real madrid markaad eegto siday u ciyaarayso horyaalka wadanka spain way ka adkaan kartaa kooxahaas ciddii soo baxda
labada kooxba runtii waxaa kooxda la yidhaahdo bayer munchen iyo iyo mancityba waxaa jira daldaloolo ay leeyihiin oo u sahlaysa inay kooxda real madrid ay ka adkaato tusaale haddaan kasoo qaadno kooxda haddii ay soo baxda bayer munchen difaac ma lahan real madrid waxay haysataa weerar adag oo benzema iyo iyo labadii wiil oo brazil marka waxaan aaminsanahay ciyaartooyda dhexda joogta real madrid ee kubadaha quruxda badan leh iyo baasaska fiican oo baasaya inay goolal badan ay dabamarin doonaan bayer munchen halkaasna bayer looga adkaan doono hadday soo baxdo dhanka man city man city waa koox adag oo oo maaragtay difaac leh dhex adag leh laakiin waxaa ka maqan kalsooni badan ayaan ayaan jirin oo markii real madrid ay isqabtaan inta badan ciyaartooyda xoogaa moralkooda hoos ayuu dhacaa waxaan kaloon aaminsanahay guardiola tababar fiican waaye laakiin ciyaaraha noocan oo kaleeto ah inta badan ma ku guuleysto markuu kooxahan oo kale real madrid oo kaleeto u baxayo tababo kala duwanna waa waa loo macnayn karaa oo ay ugu yartaha ay ka mid tahay in marka loo fiiriyo kaleeto tababaraha kooxda real madrid oo khabiir sare ah in xaggaas xoogaa bedelka iyo iyo informationka inta badan inuu runtii angelooti aada u horeeyo marka waxaad leedahay labadaas kooxood ba annaga biyaha uma kabanay finalkana finalkana labada kooxee soo bixi doonto um waa ama waa easy milan ama ama waa ama waa waa waa inter marka labadaasba real madrid waxaan u malaynayaa inaysan aysan u joojinaynin inkastoo ac milan ay xoogaa ay ay ay tahay koox khibrad u leh champions leaga laakiin labada koox awooddooda waxaa muuqata inay real madrid ay maaragtay sarayso wata aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa waa cabdirasaaq kaariye taageeraha kooxda kubadda cagta ee real madrid oo rajadii uu ka qabo inay sanadkan koobka qaadaan ay tahay mid aada u sarraysa kooxaha kubadda cagta ee bayer munich iyo manchester city ayaa caawa lugtii labaad iyaguna ku ciyaaraya guriga kooxda kubadda cagta ee bayer munich lugtii koowaad kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa saddex gool iyo waxba ku soo badisay oo fursad ay caawa ku soo baxdo haysata inkastoo bayer munich marka gurigeeda la joogo ay adag tahay in guul si sahaalah lagaga soo qaato inter milan oo lugtii hore ku soo guulaystay hal gool iyo waxba waxay haatan gurigeeda ku martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee benfica sidaasina haddii inter ay difaaceeda adkaysato waxaa u suuro gelaysa in ay ciyaaraha samifinalka usoo gudubto haddaba la arki doone natiijooyinkaasi caawa halka ay ku geysataan waa hagaag dhegeystayaal xubintaana ciyaarahan ayaan kusoo gabagabeynaa sina kulan dambe oo mascadoodila sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascado oo nala socodsiinayay ciyaarihii markana wararkii caalamka qodobkiisii ugu weynaa dhawaaqa qaraxyo iyo iska horimaadyo xoogan ayaa weli laga maqlayaa magaalada khartuum ee caasimada suudaan inkastoo lagu dhawaaqay xabajoojin bani'aadanimo oo socon doonta muddo saaca hogaamiyaasha gobolka ayaa dadaal weyn ugu jira sida ay u dhexdhexaadin lahaayeen una soo afjari lahaayeen dagaalka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah sidoo kale midooda afrika ayaa rajaynaya in xabajoojin kasta ay fursad u noqon doonto madaxda jabuuti kenya iyo koonfurta suudaan inay halkaasi tagaan oo ay bilaabaan dhexdhexaadinta labada dhinac ee colaada u dhexaysa iyadoo dadaalada dhexdhexaadinta caalamiga ah ay ku guul daraysteen ilaa iyo hadda iyadoo laga cabsi qabo in dalkaasi uu galo xaalad halis ah ayaa jabaan waxay ku dhawaaqday inay bilowday diyaarinta tallaabooyin lagama maarmaan u ah in dhammaan muwaadiniinteeda laga soo daadgurayo dalka suudaan nawaaxiga madaxtooyada iyo taliska ciidamada ee bariga khartuum ayaa waxaa ka dhacay iska horimaadyo laysku adeegsaday hubka culculus markana dhegaystayaal dhinacii qasiidooyinka ramadaan inagoo gabagabada idaacaddeenna kusii dhowaanayna
sugnaato aadaan waxa ku seegamayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caaliban ogsune ilaahi saareeye sujuudi ay u sugnaato aadan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caaliban ogsune aadaa bisha soo nasiiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaajiye aadaa bisha soo nasiiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaanu nagaaji way socotay asagoo dine waa camal sido waa sahibi iyo saafii aakhire yayna seegine soma ramadaan way socotay aan sagootine waa camal sido waa sahidi iyo saafii aakhire yayna seegine soma ramadaan adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabbow naga saamaxo sakaaraatu mawdkiyo su'aashana hanugu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabbow naga saamaxo sakaaraatu mawdkiyo su'aashana hanagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaanu naga ajiida aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan guud ahaana idaacaddeenii dhallinyarada maanta ee duhurnimo waa naga intaa intaan markale hawada ku kulmi doonno afarta galabnimo waa dhammaan v o a oo idinleh nabadgelyo
سبحان